جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim waa talaado lix iyo tobanka jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo qaraxa khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe ciidamada kufaarta xabashida itoobiya ayaa xoog kula wareegay gaadiid badeeca ugu rarneyd ganacsato soomaaliyeed oo ku dhaqan deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayay faraca jaamacadda alqima ee deegaanka kuunyo barrow ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose shil gaari oo sababay khasaare xooggan oo naf iyo maal lah ayaa ka dhacay gudaha dalka koonfur afrika munaasabad lagu sagoontinayay dufco cusub oo ka qalanjibisay macadka qurduba ayaa ka dhacday degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ee galgaduud
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
dhegaystayaal waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe deegaanka xawaadley oo ka mid a goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellaha dhexe waxay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen howlgal qarax ah kaasoo ay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo deegaankaasi ku socdaalayay inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah kuwaas oo dhaawacyadoodu ay culus yihiin dhanka shabeellada hoosena howlgal qorsheysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada buulamareer waxay ku dileen askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada kaasoo lagu magacaabi jiray qaasim maxamed muudey oo ahaa askari si aada u dhibaateyn jiray bulshada buulamareer isagoona qaabilsanaa qaadhista lacagaha baadda ah ciidamada kufaarta xabishada itoobiya ayaa xoog kula wareegay gaadiid badeeca ugu rarneyd ganacsato soomaali ah oo ku dhaqan deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabishida itoobiya faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya casaam carafaat ciidamada kufaarta itoobiya ayaa weerar ku qaaday dad shacab oo soomaaliya oo ku sugnaa magaalada qabribayax ee dhulka soomaali galbeed ee itoobiya guumaysato ciidankan ayaa isku dayay inay xoog ku qaataan gaadiid ay lahaayeen ganacsatada magaaladaas balse dadka magaalada qabribayax ayaa arrintaasi ka dhiidhiyey oo diiday waxaana halkaasi ka dhacay iska horimaad u dhexeeyey dadka deegaanka iyo ciidamada etoobiya inta la xaqiijiyey dagaalkaasi waxaa ku dhaawacmay saddex ruux oo shacaba oo soomaali ah oo ciidamada etoobiya ay dhaawaceen ugu dambayntii ciidamada kufaarta etoobiya ayaa xoog ku qaatay gaadiidka ay lahaayeen ganacsatada soomaaliyeed ee magaalada qabri bayax sidano kale dhowr jeer deegaano kala duwan oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ayay askarta xabashida etoobiya ku boobeen gaadiid badeecado waday oo ay lahaayeen ganacsato soomaaliyeed mahadsanid casaam mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayay faraca jaamacadda alqima ee deegaanka kuunyo barrow ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose faahfaahinta warbixintan waa kan faysal mahad soomaali waxay soo saaraysaa jiil cusub oo waxtara diinta dadka iyo dalkaba insha allahu tacaala waxay ahayd xaflad heerkeedu sarreeyey oo mug iyo miisaan leh halka ay ka dhacaysana waxaa loo diyaariyey si cajiib ah waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan haddii aan afka ku sii balballaarinana waxay isugu jireen mas-uuliyiin ka socotay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee wilaayada shabeellada hoose odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka culimmada iyo aqoon-yahanada sidoo kale waxaa martida ka mid ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada iyo bahda waxbarashada munaasabadan oo isku imaatinkeedu ahaa furidda faraca labaad ee jaamacadda alqima waxaa laga jeediyey kelimaad iyo hadallo kala duwan kuwaasoo isugu jiray tilmaamo toosin iyo fariimo ku socda maamulka iyo macallimiinta jaamacadda ugu horeyn waxaa lagu bogaadiyey guusha ku timid adkaysigooda iyo tacliinta sare ee ay soo gaarsiiyeen jiilka u baahan qabanqaabada ku fikirka iyo hirgelinta dhismaha jaamacadda waxaa ku baxay wakhti badan iyo maal aan yaraysi lahayn hase ahaatee shalay waxay bulshada iyo mas-uuliyiintuba u ahayd maalin gooni ah alxamdulilah ani dardaarankaygu waa mid keliya magarata annaga dadka o dhan waa soo go'nay ilaah baan u soo go'nay dhammaan dadku marka horta ilaahay say u ilaashan lahaayeen inay ka shaqeeyaan ilaahay aan ilaashanno ilaahayna aan ilaashanno wuxuu diidayana aan diidna wuxuu doonayana aan doonna taasdaa mataan aan ku nabadgelina waxaan kaloo rabnaa dadku mataqan markay waxbaran waxbarasho soo la soo qaado waxay u kala qaadaan shareeco iyo maadday u kala qaadaan sooma marka dadku waxaan halka maaddo laguma baran maayo taas lafteedu waa qasbulfikri moogte marka inagu aan hadda kala saarin shareecadeennu waxay ina siinayso o dhan baa waxay tahay wixii tajribo lagu gaadhay iyo wixii kaleba inaan qaadanayno marka dardaaranka u dardaarmaya waxa weeye qof kastaa ubadkiisa inuu mataqaanaa shareecadan iyaguna ay bartaan waalidku carruurta aanu soo dirin iyaguna ay shareecada bartaan oo diinta bartaan taana baan waa iga dardaaran waxaan mataqan dadka ugu dardaarmayaa dadku waxay mataqan ilahay wuxuu inoo sheegay dadka cilmiga og yihiin hadda dadkan ay baranayaan ee ay mataqan meelaha kale lagu baranaya yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya adduunya daahirkeeda waxba uga tari waayo dadkuna way arkeen sida mataqanaa loogu guldaraystay marka maadaama ilaahay wax lagu gaarayo oo ilaahay mataqaanaa maarata maxay inoo ogolaaday diintan wax kale aanu inaga yeelaynin oo aanu inaga aqbalayn waman yabtaqi ghayra islaami diinan falan yuqbala minhu ilaahay uu taagan yahay aanan diinteenna ku dhaqanno shareecadeenna aanan hirgelinno iyadana aan iimaansanno ilahay marka idminaanka waa ina siinaya insha allah mimbarka iyo manasada alqiima waxa uu ahaa miithaalka goob lagu miisayey aqoon iyo waayo aragnimo waxaa isku dhaafdhaafayey rugacadaayaal wax badan u soo joogay dabinadii cadowga iyo makrigii tacliinta reer galbeedka waxayse dhammaantood ka markhaati kacayeen in si guud mujaahidiinta ay ka takhalluseen aafadii waxbarasho ee ummadda ragaadisay si gaar ah maktabka howshaasi dhexda u xirtay ee tarbiyada iyo tacliinta haddaba maxay uga dhigan tahay bulshada ku dhaqan deegaanada iyo degmooyinka wilaayada shabeellada hoose furitaanka jaamacadda alqima faraceeda labaad deegaanka kuunya barrow su'aashan waxaan hordhigay mas-uulka wilaayada shabeellada hoose sheekh cabdisamad abucabdiraxmaan xaqiiqatan maanta way nagu duwan tahay maalmaha kale ilaahai subxana watacaala aan ugu mahadnaqaynaa maanta waxaa noo suura gashay deegaanka kuunya barrow inaan ka hirgelinno jaamacad ummadda ay ka faa'iidaysanayso oo wax badan ayaa lagu taamayey ardada ama jiilka soo kacaayo in waxbarasho tayale loo helo ama kuwa ka soo takharuja mu'asasaadka kale ee magaalada ka furan meel ay waxbarasho ula aadaan inay helaan maanta marka waxa weyaan farxaddeen lama soo koobi karo waxay nooga dhigan tahay wixii aan ku taamaynay oon ku haminaynay inaan gaarno ilaahi subxana wa tacala inoo fududeeyey bulshadan ayay arkeen horta jazakallahu khayran horta laba arrin bay uga bedeli kartaa dadka horta way ka maarmaayaan inay aadaan meelo kale waxbarasho la aadaan oo bay-a aan mogtaha tarbiyaysnayn oo shareecada ilaahay aan lagu dhaqaynin inay aadaan maanta way ka maarmaayaan oo qodob waxyaalaha ay ka bedelayso oo dadka mogtahay ay ka faa'iidaysanaya ka mid tahay tan kale waxa weeyaan jaamacadda dee mogtahay waxay ka bedelaysaa dadkii aqoontoodii iyo mogtahay waxbarashadooda ay kor u kacayso waxyaalaha umamka ay ku horumaraanna waa alcilmi walbasiira ay ku horumaraan waxyaalahaas markii la isku daro ummadda waxay noqonaya ama deegaanka waxay noqonaysaa insha allah xagga waxbarashada inay kor u qaado dad badan ay ka faa'iidaysan doonaan oo rajaynayna culimmadii ka qayb gashay xafladda ayaa dhankooda bogaadiyey horumarrada waxbarasho ee ka jira wilaayaadka si gaara furitaanka jaamacadda iyagoo ka marakacaya isbeddelka aqooneed ee soo kordhaya jaamacadda waxay soo kordhi kartaa ma qabi jirin waagi hore jaamacad diiniya oo dadka ka haqabtirta kitaabka iyo sunnada la xifdiyo iyo masaa'ishii fiqiga ee diiniga ahaa dhankanna laga baro dadka muslimiinta ah caafimaadkii iyo cilmigii maadiga ahaa ilaahay fadligii maanta in walaayaadka islaamiga laga helo wax badanay kusoo kordhihaya sababtoo ah dhallinyarta ka baxda macaahidda ku yaala walaayaadka islaamiga ah qurduba iyo macaahidda la midka ah waxaa dhici jirtay dhallinyartu inay markay ka baxaan dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare oo walaayadka ku yaallo maktabka atarbiya oo tacliimna gooni u maamulahayo in dhallinyartu ay jaamacad wey jireen waxay dhici jirta marka inay aadi jireen meelaha riddada jirto hadhowna in la soo ciidami jiray inta la yidhahda jaamacad baa laydin barahayaa annaga nagula soo celi jiray taasaa dhici jirta marka waxay nooga faa'iideeyeen inaan dhallinyarta ku celinno walaayaadka islaamiga ah jaamacadda sideedaba markii la arkay wanaagga ay leedahay iyo khayrka ay leedahay ayay waxay kugu bixinaysaa inaad haddana tallaabo kala qaadid markii ay arkeen xarakatu shabaab almujaahidiin oo khaasatan maktabu tarbiyati wa tacliim fawaa'idda ay u leedahay ummadda muslimka ee wilaayaadka ku nool ayaa laga bilaabay macnaa kuuyo barrow waana dhici kartaa insha allah waan rajaynaynaa meelo kale saddex iyo afar in laga furo reer kuuyo barrow waxaan odhanaynaa waxa weye naamuus iyo khayr ayaa idiin yimid ugu dambayn dhegayste fagaaruhu wuxuu ina tusayey tacliin tayo sare leh oo taladeedu tahay tii rabbi iyo tixraac ku saabsan horumarka iyo aqoonta tagto iyo middii taagan iyo tan nagu soo fool leh haddii aysan tacliin jirin soo tacaddi ma aha faysal mahad idaacadda andalus kunya barow shil gaari oo sababay khasaaro xooggan oo naf iyo maal ah ayaa ka dhacay gudaha dalka koonfur afrika sida warbixintan oo ku faahfaahinaya marwaan maxamed
khasaaro nafeed iyo mid maaliyadeed oo xooggan ayaa ka dhashay shil culus oo maanta ka dhacaya qayba ka mid ah gobolka eastern cabe ee ka tirsan waddanka koonfur afrika ugu yaraan afar iyo toban qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shilkan baabuur oo u dhexeeyey gaari nooca takaasida yaryar ee dadweynuhu raacaan iyo gaari kale oo nuuciisu yahay sofa shilka ayaa laga soo tabiyey waddada n sagaal oo ku taala gobolka eastern cabe ee dalka koonfur afrika waxaa sidoo kale shilkaasi ku dhaawacmay kow iyo toban xubnood oo ka mid ah dadkii saarnaa gaariga tagsiga kuwaas oo la geeyey cisbitaalka deegaanka afhayeenka waaxda gaadiidka ee gobolka eastern cabe ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in gaariga soofka ah ay saarnaayeen lix qof oo midka tagsiga ah ay isku dhaceen lixda qof ee la socotay gaariga soofka ah ayaa goobta ku wada dhintay halka toddoba kale oo la socotay gaariga kalena ay goobta ku dhinteen qofka afariyo tobanaad ayaana u dhintay goor dambe ee maanta ah dhaawacii soo gaaray waddanka koonfur afrika waxaa bishan diseembar laga diiwaangeliyey sheel gaadiid oo dhowr ah kuwaasoo ay ku nafwaayeen dadyow badan darawallada kaxeeya gaadiidka dadweynaha ayaana lagu eedeeyey inay xawaaro sare ku wadaan gawaarida taasoo badanaa keentay inay isku dhacaan gaadiidka mahadsanid marwan ugu dambayntiina munaasabad lagu sagoontanayay dufca cusub oo ka qalinjibisay macadka qurduba ayaa ka dhacday degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ee galgaduud waa kan abuushayba waxay ahayd munaasabad si quman loo soo qabanqaabiyey oo ay ka qalindaarteen qayb ka mid ah ardayda machadka qurdubo farciisa degmada xindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud xafladana waxaa goobjoog ah qaybaha kala duwan ee bulshada oo leh culimaa udiin cuqaal waxgarad mas-uuliyiinta degmada oo wakiil ka ahaa mas-uuliyiinta guud ee wilaayada waalidiin iyo dadweyne aad u fara badan kadib kelmad towciye ah oo munaasabadda lagu dahfuray waxaa lagu soo bandhigay waxbarashadii ardayda qalin jebisay oo dadka soo xaadiray ay u riyaaqeen فيا أيها الحفل الكريم النبلاء والجمع الغفير الكملاء والسادات الفضلاء والأحباب الزملاء والضيوف العدلاء من الرجال والنساء العقلاء والطلبة الحفاظ الحملاء أحييكم بتحية عاضرة ألا وهي تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد التحية هنيئا لكم على مشاركتكم لنا في هذه الحفلة الميمونة الكبيرة الشان ونشكر الوالدين والمعلمين والمديرين وكل من أسدى إلينا معروفا بعد شكر الله تعالى على ما أسعفونا وبذلوه في تعليمنا وتعلمنا من مال وجود وفكر ووقت من تربيتهم إيانا واجتهادهم في تخرجنا قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
mas-uulka ugu sareeya machadka qurduba faraacidiisa wilaayada islaamiga galgaduud oo mikrofonka lagu soo dhoweeyey ayaa sidan yidhi
mahadi ha ka gaadho allah jalla wacalaa noo fududeeyey inaan isugu nimaanno xafladdan galabta oo qiimaha iqaayaha leh oo dufcadii shanaad faraca saddexaad degmada xiindheere ay ku qalinjebinayaan ardada sidaa daraaddeed waxaa sidoo kale aan u mahad celinayaa gabdhaha iyo ardada macallimiinta qurduba ee soo gaarsiiyey ardadaas maanta inay qalinjebiyaan ee soo ribaadayey muddo shan sana ah iyagoo u jilib xirnaa cilmiga sharciga ah iyo kan maadiga ahba meesha lagu baranayey iyagana waan u mahad celinayaa macallimiintii juhuuddaa soo bixiyey iyo ardadii shanta sana safrayey iyo macallimiintii ku bixinayey dadaalkooda iyo dhafartooda iyo juhdiga ay bixinayeen ee labalaabnaa ee aan ognahay ee markhaatiga aan ka nahay soon dhoweyn wacan sheekh cabdulmalik oo ka mid ah culimaa udiinka wilaayada waxa uu halkaasi ka jeediyey kelimad dhexalgal ah
waxaan leenahay xafladan mubaarakada ah allah subxaanahu watacaala uu noo qadaray inaan galabta ka soo qayb galno runtii waa nimco weyn qofkii dareema iyo qofkaan dareeminba allah subxaanahu watacaala nimcooyinka uu noo galay waxaa ka mida nimcatul owlaad ayaa ka mida waxaan rabaa dhowr dardaaran oo yar insha allahu tacaalaa dhanka waalidiinta hadday ahaa laheyd dhanka mucallimiinta haggay ahaa laheyd dhanka maamulka hadday ahaa laheyd intaba waxaan leenahay qof kasta mas-uuliyad ayuu allah saaray subxaanahu wa tacaala nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatihi qof kasta oo inka midhu mas-uul waaye mas-uuliyaddaasna amaamallaahi ayaa la isweydii doonaa inuu mas-uuliyaddii gutay iyo inuu dayacay ayaa la isweydii doonaa marka waxaan leenahay qof kastaa mas-uuliyadda saaran ha guto walaalayaal indhowaalaahba waxaa si isku dhow dhow degmooyinka iyo deegaanada wilaayada loogu qabanayey munaasabado oo qalindaarasho ah oo ay sameeyeen ardayda dhigata mahadka qurduba faracdiisa wilaayada islaamiga galgaduud mahadsanid abuushayba warbixinta abuushaybe wuxuu u dambeysay warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu